بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبع هداه أيها الإخوة والأخوات يسر إخوانكم في منهج أونلاين أن يقدم لكم هذه الخطبة
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون والآن نترككم مع الخطبة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون اتقوا الله تعالى ربكم وتذكروا الوقوف بين يديه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم معشر المسلمين لقد جاءكم شهر عظيم ونزل بكم ضيف كريم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان شهر الصبر والصيام والتلاوة والقيام والصدقة والإحسان فهنيئا لمن جد فيها بالطاعات واجتهد واعلموا رحمكم الله أن ربنا سبحانه شرع صيام شهر رمضان لتطهير النفوس وتزكيتها من الذنوب والآثام ومن سيء الأعمال والأخلاق قال الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم lacalakum tattaquun walaalayaal waxaynu joognaa bishii barakaysaynad ee ramadaan maalinkii koowaad waxaynoo ilaahay jalla wacalaa ina soo gaadhsiiyey oo maanta inoo bilaabantay bil aad iyo aada u sharaf badan sida awgeed baa khudbaddeenna waxaaynu isku baraarujin doonaa si kooban saddex qodob qodobka koobaad bisha ramadaan buu ku saabsan yahay waxa walaalayaal in badan aynu maqalay oo aynu ka dheragsannahay bishan inay tahay bil ilaahay jalla wacalaa uu doortay isla markaana uu fadilay qiimo badanna ilaahay jalla wacalaa uu siiyey khasaa'is badan iyo waxyaabo badan oo ay la gaar tahayna inay jiraan waxa ugu horeeya waxyaabaha bishani la khaaska tahay ilaahay jalla wacalaa wuxuu ka yeelay soonka bishaasi la soomo mid faral ah oo ka mid ah arkaanta islaamka tiirarka waaweyn ee islaamkani ilaahay jalla wacalaa uu ku dhisanya uu ku dhisay waxaa ka mid a siyaamu shahri ramadaan bishaasi ramadaan in la soomo waxaa ka mid a khasaa'ista walaalayaal bishan inay tahay bishii ilaahay jalla wacalaa qur-aankan uu soo dejiyey ee soo degista qur-aanku uu bilaabmay shahru ramadaan aladii unzila fiihi alqur'aanu hudan linnaasi wabayinaatin min alhuda waalfurqaan sidaa awgeed bishan in qur-aanka aada iyo aada loo akhriyo oo qofku sidii markii hore uu akhriyi jiray si ka badan uu u akhriyo ayaa la gudboon bishani waa bil habeenka la yidhaahdo leylatu lqadri uu ku jiro sidaa awgeed baa dadka muslimiinta ahi dhammaanteed way dadaalaan si habeenkaa aadkiiyo aadka u qiimaha badan ay u waafaqaan iyagoo cibaadaysanaya oo ilaahay jalla wacalaa u taagan waxaa ka mid a khasaa'ista walaalayaal bishan waa bil ilaahay jalla wacalaa marka ay soo gasho albaabada raxmadda uu furaayo albaabada naartana uu xidhaayo shayaadiintiina la silsiladaynayo sidaasaa kolkaa khayrku ku badanayaa wanaaggu ku faafayaa sharka iyo xumaantuna ay ku yaraanayaan waxaana dhawaaqaayo mid dhawaaqa oo odhanaya yaa baaqiya alkhayri aqbil wa yaa baaqiya shari aqsir qofkii khayrka doonayay ow kaalay soo qaabil oo kaalay wakhtigii aada shaqaysan lahayd baad joogtaa kii khayrka rabay ouna ka gaabso oo ka joogsa sharkaasi kii sharka rabay ee doonayay owna sharkaasi ka joogso waktigii sharka waxa weeyaan lama joogo walaalayaal khasaa'is fara badan ayay bishani leedahay sidaa awgeed baa waxaa dhammaanteen inala gudboon kow bishaasi ramadaan inaynu ku camiro daacaadka ilaahay jalla wacalaa kuwa waajibka inagu ah waa inaynu aada iyo aada u xoojinno oo ay ka mid yihiin salaadahaasi shanta ahi ee ilaahay agtiisa qadarka iyo qiimaha weyn ku leh oo aynu ku ilaalino jamaca iyo jamaacaadka iyo masaajidda oo ay ka mid tahay waajibaadkaasi waaweyn soomka bisha ramadaan la soomaayo wixii waajibaad ahe ilaahay jalla wacalaa ina saaray waa inaynu sii xoojinno oo aynu sii wanaajinno si fiican aynu u gudanno baaraka allaahu fiikum wixii sunnayaal aynu ku dari karrana waa inaynu la nimaadno aynu ku dadaalno akhriska qur-aanka xuska ilaahay jalla wacalaa sadaqadda iyo ixsaanka iyo samafalka wixii wanaag ah ee aada la qaban karto waa inaynu aada iyo aada ugu dadaallo weeyi walaalayaal waynu ognahay oo ramadaan kaste dad inala soomay oo inala tukaday oo inala dhammaystay baa ta dambe aan gaadhin waynu garanaynaa sanadkii hore ramadaantii hore dad fara badan oo inala joogay oo maanta aan joogin sidaa ay u tageen baynu inaguna u tegi doonaa waayo adduunyada waa laga socdaa waa laga tegayaa meel lagu waaraya maaha maalinka ilaahay la hor taga e aakhiro la tagana dadna waxaa lagu odhanayaa kuluu washrabuu hanii'an bimaa aslaftum fi alayaami alkhaali'a waxaa lagu bogaadinayaa lagu soo dhowaynayaa oo lagu casuumayaa wanaaggii adduunyada ay shaqaysteen iyo dadaalkii fiicnaaya ay la yimaadeen daraaddii dadna way calaacalayaan maalinkaas oo way cataabayaan laakiin oohin iyo calaacal iyo cabasha midna maalintaa waxba tari maayo sidaa awgeed waa fursad bishaasi ramadaan aada iyo aada u qaaliya nolosha aynu noolnahay waa fursad qaali ah caafimaadka aynu haysanaa waa fursad qaali ah kii ilaahay xoole iyo cuud uu sadaqadaysan kara uu siiyey waa fursad qaali ah fursadaha aynu walaalayaal haysanno aynu ka faa'iidaysanno intaana ina seegin oo aana ina dhaafin baaraka allahu fiikum waxaa kaloo ogaataan walaalayaal xikmadaha aadka iyo aadka u waaweyn ee ilaahay uu u sharci gareeyey soomka bisha ramadan waxaa ka mid ah inaynu nafteenna hagaajinno oo aynu dahirno o aynu nadiifinno oo macaasida iyo akhlaaqda xun iyo dhaqan xumada aynu ka toobadkeenno baaraka allahu fiikum soomku waa inuu noqdo meel aynu ka baranno hagaajinta nafteenna iyo taskiyadeeda iyo daahirinteeda baaraka allahu fiikum waa inaynu iska ilaalinno inta aynu soomanahay wixii soomkeenna jebinaya iyo wixii ajarkiisa ee ina seejinaya ee haddii aynu la nimaadno ajarkaa soomkeenna aynu ku waayeyno labaduba way badan yihiin aad iyo aad aynu isaga ilaalinno axkaamta iyo barashada soomkeenna iyo cibaadadeennan qiimaha badanna aynu ku dadaalno baaraka allahu fiikum ilaahayna aynu weydiisanno inuu ina waafajiyo ka faa'iidaysiga bishaasi barakaysan iyo xayaatadeenna iyo nolosheenna inta hadhay ilaahay aynu weydiisanna inuu inaga aqbalo camalada wanaagsana aynu la imanayno ilaahay khayrka iyo wanaagga hayna waafajiyo dembigeenna ilaahay ha dhaafo allahuma ina nas'aluka alhudaa wاltuqى wاlcafaafa wاlghina allahuma aatina fi اdunya xasana wfi اlaakhirati xasana waqinaa cadaab الnar allahuma aati nufuusana taqwaaha wzakiha anta khayru man zakaaha anta waliyuha wamawlaaha allahuma ina nas'aluka aljanة ونعuuذ bka min الناr اllahuma ina nacuudu bika min albaras wاljunuun wاljudaam wanacuudu bika min sayiءi اlasqaam allahuma اغfir lilmuslimiina wاlmuslimaat wاlmuؤminiina wاlmuؤminaat alaxyaaءi minhm wاlamwaat braxmatika ya arxam الraaximiin allahuma ashfi mardana wmarda اlmuslimiin اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه